بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشنا كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحو نقونيا عشر كافرتن يصدح waxaynuna ka bilaabaynaa su-aasha soddon iyo toddoba ayaynu ku sharaxaynaa waxaynu ku dhex jirnay oo uu bilaabay martabadii labaad oo martabatul iimaan markii uu ka soo baxay arkaanu lislaam qaala sheykhu raximah llahu tacaala waxa uu yihi su-aasha soddon iyo toddoba ma daliilu maxaa u daliila calaa ana aliimaana qowlu wa camal maxaa u daliila iimaanku inuu yahay qowl iyo camal waa inagii nidhi tacriiftii uu shiikhu saaray oo uu yidhi aliimaanu qowlun wa camalun qowlu lqalbi wallisaani wa camalu lqalbi wallisaani waljawaarix waa isagii macnaha inagii saawa inag kusoo tacriifinay oo uu yidhi alimaanu qowlu wa camalun yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya wayatafaadalu ahluh marka iyadii buu rabaa tacriiftiibuu jumlo jumlo su-aal uga dhigayaa marka waa jumlada hore oo tacriifta aan kusoo marnay aliimaanu qowlun wa camalun ma daliilo marka maxaa u daliila waxa uu keenay shiikhu saddex aayadood iyo laba xadiid ayuu keenay waxa uu yidhi aayadda ugu horeysa jawaabta qowluhu tacaalaa buu daliishaday walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum waa fii suurati xujuraat waxaa ka horeysay waclamuu ana fiikum rasuula allah low yudiicukum fii kathiiri min alamri lacanadtum walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum waxaana ka dambaysa wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaaika hum raashiduun marka halkaa wuxuu allah ku cadeeyey allah subxaana wa tacaala inuu quluubtii dadka mu'miniinta iimaanka jeclaysiiyey xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum inuu ku qurxiyey waxay yidhaahdeen marka culammadu wahaadaa qowlu wa camal macnaha waxaa halkaa laga daliishanayaa iimaankii inuu qowl iyo camalba yahay oo uu yahay filqalbi inuu filqalbi yahay ayaa halkaa laga qaatay oo laga daliishaday wuxuu yidhahdaa sheekh naasir isicdi raximah llahu tacaala marka uu fasiraya aayadda fii tafsiirihi ay taxababa allah ayaa ida jeclaysiiyey iimaankii oo quluubtiina wazayanahu fii quluubikum bimaa awdacahu waxa weeye biiqbaali min iqbaali lxaqi macnaha quluubtiinii baa ilaahay wuxuu ka yeelay kuwa xaqa aqbalaysa oo uu ku qurxiyey markaasaa iimaankii jeclaateen oo qalbigiinii jeclaaday marka sidaa daraaddeed marka iimaankii waxaa loo daliishanayaa inuu yahay qowlun wa camalun ay fi lqalbi qalbiga ku jira inuu yahay waayo fii quluubikum baa layidhi marka taasaa hadda aayaddaa u daliishanaya aayadda labaad oo sheikhu daliishaday fii suurati acraaf waxa weeye fa aaminuu billaahi wa rasuulihi weye waxaa ka dambaysay فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي سورة أعراف waxau yidhi marka allah subxaana watacaala faaaminuu rumeeya waa amar billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeya rasuulkaasoo markaa lasii fasiray annabiy alumiy ilaa aakhiri aaya waxa weeye marka nebiga in la rumeeyo iyo faaaminuu waa min aliimaan billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulka rumeeya wa haadaa macnaa buu shiikhu laa ilaaha ila allah waa adoo yiri oo kale kelimatu laa ilaaha ila allah ku dhawaaqay oo kale weeye alatii laa yadkhulu alcabdu fi ddiini ilaa bihimaa waa isaga inoo soo hormariyey qofku hadduunan ku dhawaaqin oona odhan ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah inuuna diinta soo gelaynin idan aayaddaanna wuxuu shiikhu u deliishanayaa wuxuu yidhi waa macna laa ilaha illa allah alati laa yadkhulu alcabdu fi ddiin ila bihima eh, fi tadaawihima macnaha mana anfacaysa buu yidhi qofka walaa yanfacu ay macnaha qofkii ku dhawaaqay ma anfacayso ilaa inay iswaafaqaan atawaadu macnaha inay iswaafaqaan qalbiga iyo carabku mooye idan marka halkaa waxaa ku cad ee uuna taa u deliishanayaa iimaanku isagu inuu yahay sidoo kale qowl qalbigana laga ictiqaadayo carabkana lagaga dhawaaqayo oo waxa weeye carabki in lagaga dhawaaqo ayaa la rabaa oo fa aaminuu billaahi waa laa ilaha illa allah maxamedan rasuulullah oo kale marka taas ayuu u deliishanayaa Mm. aayadda saddexaad waa fi suurati albaqara markii laga hadlayey waxa weeye taxwiilu lqibla oo qiblada la bedelay oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu haajiray oo madiino tegey lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood siday roadaha qaarba dhahaan ayuu wuxuu u tukanayay baytulmaqdis qiblo u ahayd oo yahuud baa meesha joogtay oo baytulmaqdis u tukada ayuu waafaqay oo la tukan xaggaa u tukanayay baytulmaqdis ilaahay baana amray markaa kabacdi ayaa waxaa soo degay qowluhu tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ila aakhir alaayaat wa fi suurati albaqara meesha jus- jusku ka bilaabma sayaquulu sufahaa markaas mawdica shaahidku hadda waxaa weeye eh, markii ay halkaa u tukanayeen oo kabacdi qiblada loo jeediyey ayaa dadkii qaar isweydiiyeen oo waxaa la yidhi oo lix iyo tobankii bilood dagaalaa dhacay uxud iyo dagaalo iyo beder iyaa la aaday dad baa shahiiday muslimiina oo u tukan jiray xaggaa iyo baytulmaqdis salaadoodii maxay noqonaysa haddii la yidhi qibladii waa la joojiyeyoo xaggaa loo jeedi markaasaa ilaahay soo dejiyey wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma dayacayo iimaanakum ay salaatakum ilaa bayt almaqdis macnaha salaadiinii aad bayt lmaqdis u tukateen wuxuu yidhi shiikhu yani salaatakum ilaa bayt almaqdis sama salaata iimaanan salaadii wuxa uu ku magacaabay allah iimaanan iimaan buu ku magacaabay wa hiya min camali lqalbi camalu lqalbi bay noqotaa oo niyadii ayaa soo gelaysa ikhlaas niya waa min camal alqalbi waxa weeye waa camalu lisaani oo allahu akbar iyo waxa weye qiraa'adii kulli bay ka mid tahay wa camalu ljawaarix iyo jawaarixdii rukuucdii iyo sujuuddii idan salaadu waxay keensatay tacriifu liimaan oo dhan waayo sababtu waxa weeye qayb waa qalbiga qaybna waa carabka qaybna waa jawaarixda idan salaadu waa min aliimaan ayay markaa halkaasaa loo deliishanaya saas ayuu sheekh naasir sicdina marka uu sharaxayo u sharaxayaa oo waxuu leeyahay wa arrintaani waa taxwiil alqibla ayaa laga hadlayaa oo salaadii la- ee, salaadiinni ilaahay ma dayacayo waa idinka ajar siinaya sababtu maxay tahay buu yidhi waxa weeye qofkii baytulmaqdis u tukaday waxa uu ku tukaday amar ilaahay imtithaalu amrillaahi buu fulinaye wa imtithaalu amri rasuuli ilaahay rasuulka amray oo u hoggaansameen markii la bedelay qoladii kacbada u jeensatayna ilaahay bay fulinayaan amarkiisii sidaa daraaddeed markaa mar walba innagu waxaynu nahay kuwo fulinaya amarka ilaahay iyo amarka rasuulka marka waxayna amraan iyadu waa sawaab wey saddexda aayadoodba wuxuu shiikhu u deliishaday marka inay tahay camal iimaanku waxa weeye qowlun wa camal oo qalbiga iyo carabkuba wadaagaan iyo jawaarixduba haddana wuxuu yidhi shiikhu raximah llahu tacaala laba xadiid buu keenay wajacala anabiyu sala allahu calay wasalam aljihaada fi sabiili illah waxa weeye jihaad fi sabiili illah iyo qiyaamka la istaagaya qiyaama leyl iyo waxa weeye eh, adaau lkhumus waxa weeye khaniimada in laga bixiyo eh, shan meelood oo meel inta aan la qaybin oo baytulmaalka lagu daro Eh, iyo laylatul qadri waxa weeye istaagga loo istaaga qiyaamu laylatul qadri kulli wuxuu ka yeelay nebigu al- min aliimaan waana wuxuu ishaarayaa marka sheikhu raximahullahu tacaala xadiidkii imaamu albukhaari uu ku wariyey fi kitaab aliimaan min xadiidi cabdillahi bni cabaas waa xadiidkii wafdigii cabdiqays reer cabdiqays nimankii nebiga wafdi ahaan ugu yimid wuxuuna ahaa laftigiisu wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas eh, ina wafda cabdiqays ayaa nebiga waxay ku yidhaahdeen qawl rasuulillahi sal salam yaa rasuul allah kuma imaan karna bay dheheen mar walba oo waxa weeye baynanaa wa baynaka waxaa noo dhexeeya eh, nimankan mudar oo qurayshtii bay tilmaamayaan oo adigina kula colaytamaya annaga nala colaytamaya ma soo mari karno ilaa bilaha ashhurulxurum weeye oo waxa weeye meeshaa ma soo mari karno ayay yidhaahdeen famurnaa waxaadna amartaa biamrin faslin arin go-an nafar oo aanu nukhbiru man waraa'ana kuwa naga dambeeya u sheegno wanadkhulu bihi ljanna aanu jannadana ku galno faqaala waxyaalo kalena waa weydiiyeen ashribada iyo waxdii dheer buu ahaa laakiin mawdicu shaahidku waxa weeye faqaala nebigu wuxuu yidhi aamurukum aliimaanu billaahi waxdahu ilaahay keligii inaad rumaysaan baan idin faraya markaasuu nebigu wuxuu yidhi atadruuna ma aliimaan billaah ma garanaysaan macnaha loo jeedo aliimaan billaah qaala wallahu warasuulu aclam faqaala an tashhadu an laa ilaha ila allah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان أعماش رنبو فري وتؤدوا وحوي من المغنم الخمس إن حجك يسوي مركا لما واجبين بالي أيو فري إذا مركا إيمانك نبي وحو كفصري أعماشي لسميني أيو كدغ إيمانك ويروى من الإيمان marka taasina waa daliil waadixa acmaashu inay min al iimaan tahay waayo jawaarixdaa laga samaynayaa salaadii soonkii waxa weye wax walba khaniimadii waa camal la qabanayo waana min al iimaan buyi waana tuu lahaa nabiga alay slam axaadiid kala ku soo aroortay oo eh, nebigu yidhi calayhi salaatu salaam man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi xadiid kale man qaama ramadaan iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi marka waa min aliimaan qiyaamu leyl taraawiixda la tukanayo salaada loo kacayo ilaahay la caabudayo kulli waa min aliimaan qaala sheikhu wuxuu yidhi xadiidka ugu dambeeya wa su'ila nabiyu sala allahu calay wasalam ayu lacmaali afdal ayu lcamali afdal rasuulka ilaahi camal la sameeyo kee ugu fiican waa camal buu yidhahda ogow ayu lcamal baa la weydiiyey markaasuu yidhi iimaanun billaah ilaahay in la rumeeyo baa camal la sameeyo ugu wanaag badan haddaba markaa xadiidkan imaamu lbukhaari warin min xadiidi abi hurayra bukhaari iyo keyrkii baa warinaya iyo muslim iyo wuxuu xadiidkaana marka inoo caddeeyo nebigu yeelay eh, in uu yahay eh, iimaanku inuu yahay min alacmaal qaal waxa uu yiri marka xaafid ibn xaji markuu sharaxayo wuxuu yiri waxaa ku tusayaa xadiidkaasi ana aliimaan macnaha acmaashu inay yihiin waxa weeye iimaanka ilaahay la rumaynayo qalbiga iyo waxa weye carabka lagaga dhawaaqayo min jumlati alacmaal inay yihiin marka waxaan aad ictiqaadaysid oo qalbiga ka rumaysay waa oo min aliimaan ah waa min jumlati alacmaal marka khulaasatu lqowl jumlada tacriifta ugu horeysa buu shiikhu u deliishaday aayadahaas iyo axaadiitaas ahlu sunnuhuna u deliishadaan waa saxiix weeye oo ah tacriifta ugu horeysa jumlada ugu horeysa aliimaanu qowlun wa camal intaas ayuu deliishanayaa labada kalena wuu keenayaa eh, yaziidu bidaaca wayanqusu bilmacsiya iyadana su-aal buu ka dhigayaa wayatafaadal ahluna su-aal buu ka dhigayaa mid walba wuu keenayaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin